جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee al andulus
أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee caawa barnaamijka aan idinkugu soo xullay idinkuna aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo toddobaadkan soo saartay digniin ku wajahan shirkadaha iyo bangiyada haya hantida ummadda inay ka qayb qaataan boobka xasan gurguurta iyo kooxdiisa ay damacsan yihiin waxaad dhegaysan doontaan shir jaraa'id oo arrimahaasi khuseeya dadka ku dhaqan dhulka nf d ee kenya ay xoogga ugu haysato soomaaliya oo khaati ka taagan burcad kenyaan ah oo dilal dhac iyo afduub ka wada magaalooyinka soomaalida kuwaas oo ilaa iyo hadda geystay tiro falal dembiyeedyo kala duwan ah barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan nadwadiineed gabagabo u ahayd xamladii dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ka qabsoontay masjidka dabaqeynka ee degmada bu'aale iyo qaar ka mid ah culimaauddiinka wilaayaadka islaamiga ah oo nadwadaasi ka qayb galay qodobada kale waxaa ka mid a howlgallo lagu khaarijiyey maleeshiyaad ka tirsan b sta kooxda riddada soomaaliya oo toddobaadkan ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo faahfaahinnada howlgalladaas ayaan caawo idiin haynaa sidoo kale caawa waxaan idiin haynaa ciidanka xabashida itoobiya oo xoolo ka dhacay reer miyiga dhulka soomaali galbeed ee itoobiya ay xoogga ku haysato qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaad barnaamijka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا waa hagaag waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kalena ku beegan soddonka bisha sideedaad laba kun labaatan iyo afar ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka ee idaacadda islaamiga andalus oo faahfaahsan afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa shir jaraa'id oo maqal iyo muuqaal ah oo toddobaadkan uu qabtay fariin digniinah ugu diray shirkadaha bangiyada iyo shakhsiyaadka haya hantida ummadda soomaaliyeed sheekh cali dheere ayaa shirkadaha bangiyada iyo shakhsiyaadka haya hantida ummadda soomaaliyeed uga digay inay u dhag raariciyaan awaamiirta ka soo baxaysa kooxda riddada soomaaliya ee lagu doonayo in lagu boobo hantida ummadda soomaaliyeed taas oo ah in lacagaha moobelada dhex mara dhammaantood laga jaro boqolkiiba shan afhayeenka mujaahidiinta ayaa ugu dambeyn shacabka soomaaliyeed u sheegay in lacagahooda ay kala baxaan taleefannada sidoo kalena cid kasta oo canshuurtaas xaaraanta ah u sahasha xasan gurguurta iyo kooxdiisa ay u diyaargaroobaan xukunka shareecada islaamka waxa ay ka helaan haddaba ku soo dhowaada shirkii jaraa'id ee sheekhu uu qabtay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ما أنت أه أحد تاريخنا كباغنت هاي كوي لواتك السفر كن أفر بقول أفرتني اللح isla markaana ku beegan shan iyo labaatanka agosto laba kun afar iyo labaatan waxaan xogteeda iyo xaqiiqdooda haynaa mujrimiinta uu xasan gurguurte ugu horeeyo ee ku heshiiyey burcadnimada cusub ee lagu boobayo dhaqaalaha shacabka muqdisho waxaan ognahay shirkadaha iyo bangiyada khaa'imiinta ah ee ay dadka muslimiinta ah ku aamineen hantidooda kadibna xogihii ay hayeen la wadaagay gaalada iyo murtadiinta haddana saami ku leh lacagta boqolkiiba shanta lagu sheegay ee xoogga looga qaadanayo shacabka muslimiinta ah ee nolol maalmeedkooda la daalaadhacaya waxaan xogteeda haynaa tallaabada ku xigta ee ay soo wadaan taas oo boqolkiiba boqol ka halis badan waxa ay maanta ku kacayaan waxaan la soconnaa go-aanada ka soo baxaya waxaa loogu yeero wasaaradda maaliyadda ee kooxda ridada ee laga soo meersaday waxaa loogu yeero i m f iyo world bankiga iyo hadamada halista ah ee hay-adaha reer galbeedka ee dhigimiiratada ah ku sii wadaan dhaqaalaha dalka waxaan la soconnaa cadaasyada xooggan ee kooxda ridada lagu saaray inay keento dhaqaale lagu sii socodsiiyo duulaanka saliibiga ah ee lagu hayo dalkan waxaan rabnaa inaan caddayno mowqifkeenna ku aadan ficilada boobka iyo burcadnimada ah ee ka socda dalka gaar ahaan muqdisho kuwaas oo ay ku kacayaan kooxda ridada iyo shirkado ku bahoobay burburinta dhaqaalaha dalka iyo bangiyo mujrimiin ah haddii aan nahay xarakatu shabaab almujaahidiin wax badan ayaan ka hadalnay qorshayaasha guracan ee uu cadowgu la damacsan yahay dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed wax badan ayaan ka dignay hagardaamooyinka loo maleegayo ganacsatada soomaaliyeed ee lagula wareegayo hantidooda maanta waxaa ka socda muqdisho waa qayb yar oo ka mid ah hagardaamooyinka aan wax badan ka digaynay waxaa soo socda ayaana ka badan kana sii daran haddii aanan maantay laga gaashaamanin waxaa waajib sharci ah nagu ah difaaca hantida dadka muslimiinta ah kana hor tagno mooryaanta macaash doonka ah ee isu soo bahaystay boobka dhaqaalaha shacabka soomaaliyeed qaala allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaadili ilaa an takuun ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتدع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه قضبان sidaas daraadeed waxaan halkan ka caddaynaynaa arrimaha soo socda waxa xaaraana oo aan sinnaba ku bannaanayn lana aqbalaynin marnaba tallaabada uu qaaday murtad gurguurte iyo xulufadiisa mujrimiinta ah waxaan digniin kama dambaysa siinaynaa shirkadaha bangiyada iyo shakhsiyaadka ku lugta leh boobka ka dhanka ah xoolaha dadka muslimiinta ah ee xoogga looga qaadanayo waxaan u sheegaynaa inay faraha kala baxaan qorshayaasha guracan ee ummadda u horseedaya fakriga iyo saboolnimada shirkadaha bunuugta iyo shaksi walba ee ku lug leh boobka dhaqaalaha shacabka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee u hoggaansami waaya digniinta waxaan ka qaadi doonnaa tallaabo waafaqsan shareecada islaamka in shaa allahu tacaala waxaan shacabka soomaaliyeed ku wargelinaynaa inay muddo hal usbuuca oo ka bilaabanaysa berri oo ay taariikhdu tahay laba iyo labaatanka safar kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan lix iyo labaatanka agosto laba kun afar iyo labaatan hantidooda kagala baxaan bangiyada iyo shirkadaha fududaynaya boobka lagu biliqaysanayo hantida bulshada waxaan dadweynaha u sheegaynaa in haddii ay muddadaas ugala bixi waayaan hantidooda ay iyagu qaadayaan mas-uuliyadda wixii ka yimaada arrintaa iyada ah ugu dambayntii waxaan dhammaan bangiyada shirkadaha iyo xarumaha ganacsi ee gaarka loo leeyahay u sheegaynaa inuu khiyaarku gacantooda ku jiro waxa u furanna ay tahay oo keliya inay kala doortaan inay madax bannaanidooda dhowraan ilaaliyaan ballantii ay ka qaadeen bulshada ee ahayd inay maalkooda u xifdinayaan xogahooda u ilaalinayaan ammaanada loo dhiibtayna soo celinayaan xilligii looga baahdo ama inay la saftaan nidaamka riddada ah oo ay ka qayb qaataan boobka lagu hayo hantida shacabka kadibna u diyaar garoobaan ciqaabta ay ka helaan xukunka shareecada islaamka shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah ma aqbali doonaan siyaasad walba oo u adeegaysa cadowga u horseedaysa saboolnimo iyo fakri shacabkeennu marna uma hoggaansami doonaan mujrimiinta doonaysa inay cayrteeyaan hantidoodana ka taajiraan qof walba oo muslim ah ee isagoo maalkiisa difaacanaya la dilo waa shahiid in shaa allahu tacaala walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ahna si toos ah ayaad noga dhegaysanaysaan iyo aaladda aan internetka ku leenahay markan iyo n f d dadka ku dhaqan dhulka n f d ee kenya ay xoogga uga haysato soomaaliya ayaa khaati ka taagan kooxo burcad kenyaan ah oo dilal dhac iyo afduub ka wada magaalooyinka soomaalida kuwaas oo ilaa ay hadda geystay tiro falal dembiyeedyo kala duwan ah warkaas iyo ciidanka xabashida itoobiya oo xoolo ka dhacay reer miyiga dhulka soomaali galbeed waxaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba barnaamijka igala qayb qaata waad mahadsan tahay cabdi wahaab xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka waxaan ku bilaabi doonaa een qaar ka mid ah een howlgalladii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay een toddobaadkan howlgallada qorshaysan ee ciidamada mujaahidiintu ay fuliyeen ee askarta lagu dilay waxaa ka mid ah howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda raadaarka ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxayna halkaasi ku dileen laba askari oo ka tirsanaa hay-adda shaadaladirirka ah ee ay ugu yeeraan nabad sugidda riddada kuwaasi oo caan ku ahaa dhibaataynta dadka shacabka ah si gaar ah kuwa ay ka muuqato shacayrta islaamka labada askari ee ay mujaahidiintu khaarajiyeen waxaa lagu kala magacaabi jiray yuusuf nuur cabdulaahi mursal iyo yuusuf maxamed xuseen sidoo kale howlgalladii barakeysanaa ee toddobaadkan ay ciidamada mujaahidiintu fuliyeen waxaa ka mid ahaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka tareedisho ee duleedka magaalada muqdisho kaasi oo lagu gubay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshaadka riddada ee loogu yeero boolis milataro waxaa howlgalkan barakaysan allah fadligii lagu dilay shan askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen lix askari haddii aan halkaasi uga gudubno howlgalladii mujaahidiinta ee toddobaadkan dhacay una gudubno dhanka dhulalka muslimiinta ee ay kenya xoogga ku haysato kooxo burcad kenyaan ah ayaa dilal iyo dhibaatooyin kale ka geystay toddobaadkan magaalooyin ka tirsan dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga siliibiyiinta kenya bulshada ku dhaqan magaalada wajeer waxay warbaahinta u sheegeen in burcad hubaysan oo ka yimid ismaamulada kale ee kenya ay weeraro aan kala joogsi lahayn ku hayaan dadka ku dhaqan magaalada iyagoo si gaar ah u beegsanaya ganacsatada axaddii toddobaadkan waxay kooxaha hubaysan ee burcadda ah goob kaalin shidaal ku dileen qof soomaali ah oo halkaasi ka howlgelayay si nabadgelyo ah ayna dilka kadib goobta uga baxsadeen iyadoo aysan jirin wax tallaabo ah oo ay qaadeen ciidamada booliska ee saliibiyiinta kenya waxgaradka magaalada wajeer oo dhacadan ka hadlay waxay sheegeen in burcadda ay gacan ka helayaan dad soomaali ah kuwaas oo u fududaynaya dilalka iyo dhibaatooyinka ay ku kacayaan sidoo kale laamaha ammaanka ee dowladda saliibiyadda kenya ayay eedeyn xooggan u jeediyeen dhibaatadan wajaar maanta uguma horayso hadda ka hore masaajidkaas masaajidkii weynaha sariira ay ka dhacday nin maskiin oo beeris ka dhex jooga meel alaab uga shimaan leh yaa laba saaca weynma la dili mar labaada saas dhacday iskuulka saas oo kale lagu dili walaalayaal maanta gaaladii kelixi imaanaysa soomaaliya wehlin haysaa dadka oo dembiyaalka baara oo magaalada nala joogo eed iyo eed ayay arrimahan eed ayay ugu gaabiyeen sidoo kale dhanka dhulalka ay ixtilaalka ku haysato dowladda xabashida itoobiya een ciidamada siliibiyiinta ayaa boob iyo dhac u geystay hantida shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada dhulkaasi soomaali galbeed degmada qabri bayax waxaa laga soo wariyey in ciidamada xabashida itoobiya ee finaaska loogu yeero ay kaxaysteen boqolaal neef oo ay lahaayeen xooladhaqato iyo ganacsato deegaanka ah boqolaal askari oo hoos taga wasaaradda maaliyadda itoobiya ayaa duulaan ku qaaday deegaanka qabalaha dhurwaale oo hoos taga degmada qabri bayax waxayna gacanta ku dhigeen dhammaan xoolihii deegaanka sida uu sheegay mid ka mid ah dadka deegaanka ciidamada loo bixiyey ka hortagga kontrabaanka xabashida ayaa kaxistay xoolaha oo u badnaa kuwa jar ah oo dadkii lahaa ay muddo sannadaha dhaqaalaysanayeen si ay macaash wanaagsan uga helaan iyadoona shacabka xoolaha laga dhacay ay ahaayeen kuwa sabool ah oo dhaqaalahoodu aad u hooseeyo baaqaas waxa weeyaan dibidii iyo lodii laga dhacay halkan magaalada duleedkeeda dibidaasi runtii dibi waxay ahayd laga keenay magaalada mxuu ahaa qabalaha durwaale ee ka tirsan mxuu ahaa degmada qabri bayax dibidaasi dibi dad masaakiin ah oo xoolo dhaqataa oo reemiyi ah oo tabar yar oo aad iyo aad u dhibaataysan oo muddo toban sano ah calfinayey oo geergeerka ay ku xidhnaayeen oo caleenta loo dhigayey oo milixda iyo sonkorta iyo xulbadda iyo shunfaxda lagu shubayay bay ahaayeen waxay ahaayeen dibi dadkani ay sonkortii ay iyaga dibida dartood ay u amaahdeen ilaa hadda laga sugayo dad masaakiin ahoo aad u liita oo kabahay xidhan yihiin dad aragta aad yaabayso dharkay xidhan yihiin iyo qaabkay u labisan yihiin iyo baahida ka muuqata aad aad u tacajubaysa ayay ahaayeen anigay ii soo hoydeen xalay halkanay yimaadeen qabalaha durwaala laga keenay harta sheekhaa lagu waday shan iyo toban dibi weeyaan waxaa iskale dhowr nin oo muxuu ahaa qaar ka mida ani aan walaalnahay laba nin oo ka mid a qaarna waxaa iskale kuwa yarn adeer u ahay iyo kuwa muxuu ahaa aduguna xaafadda guud ahaanbaa iskale almuhim dibidaasi dee dibi kotrabaana oo dalka dibaddiisa ka yimid ama meel kale oo dibadda loo sii waday ma ahayn dibidi waxa weeyaan halkaasaa laga keenay iibkaasaana loo waday wararku waxay intaasi ku darayaan in ciidamada itoobiya xoolaha ay dhaceen ay ula dhaqaaqeen dhanka dhulka xabashida waxaana loo badinayaa in ay ku biirin doonaan kumanaan neef oo ay horay sidan oo kale uga dhaceen dadka reer soomaali galbeed dhibanayaasha xoolahooda ay dhacday dowladda xabashida itoobiya ayaa sheegay in arrintan ay uga dacwoodeen saraakiisha maamulka riddada ee jigjiga balse ay kala kulmeen jawaab celinno la yaab leh oo muujinaya in ay hoosaasinayaan dhaca itoobiyaanku geysteen marka waxa weeye markii arrintaa aan maqlay xalay gelinkii dambe markaan arrintaa maqlay guddoomiyaha degmadaan la hadlay guddoomiyahu wuxuu igu yidhi ma joogo jigjigaan joogaa shirna waan gelayaabuu igu yidhi wuxuu ii tilmaamay oo lambarkiisa ii soo diray madaxa maleeshiyada maaragtay degmada waan la hadlay wuxuu yidhi isaguna waxaan ka qaban karnaa ma jiro wax aan ka qaban karnaa ma jiro guddoomiyaha xoogga hala sawra guddoomiyuhu shaqada ah ha isku hawlo buudhi gudoomiyaha almuhim maanaan helin hogaankii nabadgelyadan raadinay hogaankiina waxaa la jigjigu joogaa marna waxaa la igu hurdaa markaan soo tagnay taliyaha booliiskaan isku shubnay halka booliiskaan isku soo shubnay booliiskii markaan nimid waxaana lagu yidhi igu hurdaa hadda lama kicinaya xilligeen baana lagu yidhi marka waxaan rabaa muhiimadda aan raba inaan ka hadla waxay tahay dadkani waa dad dhibaataysan waa dad shacab ah waa dad tabaryar ilaa hadda xilligaa aan hadlayo oo saacaddu muxuu ahaa ay tahay saddexdii garabnimo wax aanu hayno iyo meel aan rajo ku haynaa haba yaraatee ma jirto tan iyo sanadkii labada kun siddeed iyo tobankii markii waabiy axmed noqday ra-iisul wasaaraha etoobiya ayuu dhisay ciidan uu ugu magacdaray finaas kuwaas oo qaabilsan dhaca xoolaha dadka soomaali galbeed haddii aan markan eegno dhanka saaxilka afrika khasaare lixaad leh ayaa mar kale dhabarka loo saariyey ciidamada xukuumadda dabalilifka ah ee burkina faso kadib weerar gaadmo ah oo ay qaadeen dagaalyahanada jihaadiga ah ee taabacsan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin wararka ka imaanaya galbeedka qaaradda afrika ayaa sheegaya in toddobaadkan weerar si aad ah loo soo qorsheeyey oo ka dhacay deegaan u dhow magaalada caasimadda ah ee wagaduugu uu sababay dhimashada in ka badan laba boqol oo askari sida lagu sheegay bayaan rasmi ah oo ka soo baxay mujaahidiinta nusratul islaam dagaalyahanada jihaadiga ah ayaa iqtixaamay saldhigyo isku raran ah oo ku yaal mandiqada baarsaloogo oo ah difaacii ugu dambeeyey ee ay ku sugnaayeen ciidamada ashaamudka ah ee loogu talagalay in ay difaacaan caasimadda burkina faso mujaahidiintu waxay sheegeen in ay dileen laba boqol oo qof kuwaasoo u badan ciidamada ashaadala dirirka ah ee burkina faso iyo maleeshiya dabadhilifya ah oo taabacsan shirkadda fagner ee murtasaqada ah warbixin uu daabacay wargeyska alkhaliij ayuu ku sheegay in jihaadiyiinta xiriirka la leh alqaacidada maqhribul islaam ay hanteen kalabar masaaxada uu ku fadhiyo waddanka burkina faso haddii aan eegno dhacdooyinka shaam diyaaradaha dowladda siriibiyadda ah ee maraykanka ayaa toddobaadkan dhulka barakaysan ee shaam ku beegsaday mid ka mid ah qiyaadada jihaadka oo ka mid ahaa jamaacada xuraasudiin duqaymaha ay fuliyeen diyaaradaha siliibiyiinta ayaa waxaa ku shahiiday allaha ka aqbale sheekh abi cabdiraxmaan almaki kaasi oo kasoo jeeda dhulka xarameynka si gaar ahna magaalada maka muddo ka badan toban sano ayuu taagnaa saaxada jihaadka ee shaam si gaara suuriya tandiimka xuraasudiin ayaa ka tacsiyeeyey geerida qaa'idkan muhiimka ah iyada oo bayaan ay baahisay mu'asasada shaamu ribaad ee ku hadasha afka tandiimka lagu soo bandhigay qayb ka mid ah siiradiisa xubintii dhacdooyinka toddobaadkana cabdiwahaab waa inageynta
قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمد جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا جدد جدد
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka ee idaacadda islaamiga ah ee al andalus nadwadiineed qayb ka ahayd soo gebagabaynta xamladii dhowaan looga dhawaaqay inta badan wilaayaadka islaamiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa toddobaadkan ka qabsoontay degmada bu-aale ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe muddo bil ah oo xamladan irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ay si dardar leh uga socotay inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ayaa la gaaray gunta hoose ee muddadii dowladaas loo qabtay ee bisha ahayd islamarkaana haatan la gaaray wakhtigii la dhaqan gelin lahaa qodobadii ka soo baxay xamladaasi masaajidka dabaqeynka ee degmada bu'aale waxaa dhowaan ka dhacay nadwadiineed ay ka soo qayb galeen culimaa udiin kala duwan kuwaas oo dadka wacyigelin ballaaran uga samaynaya ka fogaanshiyaha qodobadii aas-aaska u ahaa xamladaasi culimmadii nadwada ka hadashay waxaa ka mid ahaa sheekh xasan takar oo ah mid ka mid ah culimaa udiinka wilaayaadka islaamiga ah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تنصلح الأحوال نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين رب العالمين وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم أما بعد ولا لها مسلمين تأهو الله سبحانه وتعالى أياكم مهدسن وكشكرينا كحمدنا الله هلكا سوكان كاني وبيتكيس سوكان كاني وأنو كلمديس سو شيغينو وأنو جيدة كلا أنو كلهين وجيدة أنو يتهاي في الله وفي سبيل الله وفي أمر الله وفي دين الله كلي أي تهي الدنيا يوح الله عرق لنا إنما إن شاء الله سكمان ويمانين وحن سكون نمت إلهي درتش سبحانه وتعالى إن شاء الله ولا لها مسلمين تأهو الله سبحانه وتعالى ما كشكرينا هدنا وكحمدنا إننا نوضا ما يستري حملة إسلامي قاهد وإرشادي قاهد ولاية إسلامي قاهد ay ka ambaqaaday geyigan oo ay muddo badan hadda ama muddo aan yaray soo waday oo ilaa meelo badan geysay wilaayada jubbada dhexe wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe degmooyinka iyo tuulooyinka iyo meelaha maaragtay shacabku joogaba loo sheegay alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar loo sheegay wixii dan ugu jirto iyo maslaxad adduun iyo aakhiro loo sheegay shareecada islaamka waxay ogoshahay iyo waxay diidan tahay intaba dhinac walba laga maray waxa weeyaan ayaa hadda naloo khatimayaa oo lasoo dhammaystirayaa bifadli illaahi wa biraxmatihi wa bikaramihi ayayna ku ahaatay annaga maxaa laka rabaa marka cala samci waaca maxaanu samci ku dha khayrkii waa dhegaysanay amarkii waa dhegaysanay waana aeecnay khayrkii iyo amarkii iyo macruufkii waa aeecnay xumaantiina waa ka tegaynaa hadday ahaan lahayd mid muuqata iyo hadday ahaan lahayd mid qarsoonintaba waa ka tegaynaa wax alla wixii xumaana waa ka tegaynaa annaga arrinkaas baa annaga noo yool ah waxaanu doonaynaa horta marka koowaad raggeennu inuu ishagaajiyo raggu inuu soo camiro masaajidda iyo ilaahay guryihiisa inay iska dhaafaan fadhi kudirirka iyo meelahay fadhiisanayaan inay iska dhaafaan xanta iyo walaalahooda kale oo muslimiinta ay cunayaan hilibkooda ay xamanayaan ay iska dhaafaan inay iska dhaafaan colaadda iyo cadaawadda dhexdooda ah in ay walaaltinimada islaamka xoojiyaan almuslim akhulmuslim laa yadlimu walaa yaxqiru muslimku waa muslimka kale walaalkii ma dulminayo mana xaqirayo mana walaa yakhdulhu mana khudlaaminayo ma hoojinayo muslimku ilaahay rasuulkiisa ayaa noo tilmaamay kunuu cibaad allahi ikhwaana buy rasuulku waxaad noqotaan ilaahay addoommadiisa walaalo ah maxaad ku walaalowdeen fii sabiili illah ilahay jidkiisa fillaahi wa filislaam ilahay addoommadiisaa tihiin idinka oo walaalo muslimiina dhinta kolkaa rabbigiin waan idin naxariisanaya laakiin idinka oo furqa iyo cadaawad iyo iskhilaafsan oo midba midka kala lacnadaya oo iska soo horjeeda ilaahay ma ogola subxaana wa tacaala ilahay wuxuu rabaa muslimiinta inay midaysan yihiin oo ay ku midaysan yihiin alkitaab wasunna wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu marna ha iskhilaafinina ilaahay kitaabkiisa ku dheggan tihiin ku midooba ayaanana leeyahay inaan marka shareecadeenna xaqa ah ku midowno oo kitaabka rabbigeenna sunnada rasuulkeenna ku midowno oo aynu iyada isku ixtiraamno oo aynu isku xukunno oo aynu qaadanno wey walaalaha muslimiinta ah taa weye tan halka doonaya gabdhaheenna waxaa la rabaa in ilaahay ka cabsadaan guriga hadday joogaan allah ka cabsadaan bannaanka hadday marayaan allah ka cabsadaan in waxaa la doonayaa ku ekaadaan zawjaadkooda ku ekaadaan haddii gabadhii la qabo haddaan la qabinna ay gabadhaasi inta ilaahay subxaana wa tacaala asturayo oo uu zawj u qadaray uu siinayo in ay waxa la rabaa cafiifad noqoto gabarh oo dhan ama ha la qabo ama yaan la qabin cafiifad noqoto ilaahay ka cabsato xumaanta ka dheeraato ayaa la doonaya gabdhaha waxaa la rabaa xijaabka inay hagaagsadaan oo xijaabkooda isku dubadhacsan yahay oo meesha xijaabka islaamiga hadda cilmila'aani ma jirto wilaayaadka islaamku labaatan sano ku dhowaad ayay arrinkaa ka shaqaynayeen oo dacwada wadeen oo xijaabku sharxayeen oo umuurta shareecada islaamka sharxayeen dadku maanta cilmi waa hayaa waa buuxaa bas waxaa naga maqan maxay tabiiqii baa naga maqan iyo ku camalfalkii aynu ku camalfalno walaalaha muslimiinta ah waxaa laga codsanayaa ilaahood inay ka cabsadaan bas si ilaahood ugu naxariisto annaga ina anfacaysaa xaakimka ma aha waxa uu magaranaysaa hawsha markuu la imaanayo uu odhanayo xamla baan rabnaa dadkayna irshaadino dadka hanuunino dadka dacwada gaarsiino annaga danteenni wey maslaxaddeenni wey annagu muslimiin baanaha wilaayaat alislaamiya la dhahaa waxaa lagu dhaqmayaa shareecada islaamka diinteenna ayaanu ka dhabaynaa siay tahay ayaynu u qaadanaynaa yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaaffa walaa tattabicuu khuuwaati shayaan annagaana lala hadlayaa islaamnimada oo dhan qaata la yidhi inta qaar qaataan qaarna ka tagtaan la islaamnimada dhan qaata shaydaanka iyo raadkiisa iyo tallaabooyinkiisana ha qaadinina dhammaanteen taas baa nalka codsanaya dhammaanteen taasaa nala faraya dhammaanteen taasaa nalka doonaya waayeen iyo dhallinyaro rag iyo dumar intaba waa la is-amraya walaalaha muslimiinta ahow oo wilaayaadka islaamka ku noolow ilaahayna aan ka cabsanno odayaashow haddaynu annagu odayaal baan inteenna hadda da'da waaweyn haddaynu hagaagno dad kalena waa hagaagayaa laakiin odayaashii hadday meelaha fadhiyaan ka war oo ka sheekaynaya war muxuu sheegayaa leeyihiin wadaadka meesha ku jira muxuu sheegayaa oo aysanba imaanaynba masaajidkiiba kuwa hambaasi maayaan ama ku xasili maayaan hadduu salaadda tukado naga saar naga saar wey naga saar salaada naga bixi naga bixi sidii waran ku jiray oo kale naga saar naga saar mar alla markuu salaadiisaa u tukado wax shaqo kale iyo wax ujeeddo kale uu leeyahay ma jiro bannaankaasu iska aadayaa ma ku xasili karo bayt allah dikriga ilaahayna ma ku xasili karo aladiina aamanuu wataطma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi taطma'inu alquluuba kuwa ahluliimaanka ah oo ilaahay dikrigiisa quluubtoodu ku xasisho allah wuxuu leeyahy sida dhabta ah quluubta waxay ku xasishaa dikriga allah idan xaggee dadka aaday qalbigooda xaggee aaday war intaa yar baa u samri weyday ilaahay kelimadiisa ilaahay dikrigiisa intaa yar baa u samri weyday inta adduunye aad iska shaqaxulaynaysa ciidda ka badan maad iska dhaaftid oo intaad inta hadda halkaa fadhida oo ilaahay dikrigiisa dhegaysanaysa oo kelimadaa isu sheegayna dhegaysanaysa oo magaranaysa alamru bilmacruuf wanahyi can lmunkara malaa'igtaa naga badan inteennaas waxba ma aha tiro yar baynu nahay malaa'igtu way buxee ilaa ay samadays haysataa sidii rasuulkeen noo sheegay sala allahu calayhi wasalam sidaas baa marka ilaahay ugu naxariisanayaa qolada caynkaasa ee ku xasisha dikrigiisa ha lagu xasilo dikriga illah dikriga allah subxaana wa tacala ha lagu xasilo allahna subxaana wa tacaala aanu ka cabsanno sidaasna aan u fulinno khayrkii iyo wanaaggii nala soo gaarsiin aan qaadanno sidaan u soo sheegayba وجزاكم الله خيرا والله سبحانه وتعالى أعلم وبالله توفيق والله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka caawa waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga barnaamijkan mid mid ka la mid ah ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا